asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ilamka eebba ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxaanaha ahaa kuwaasoo haddii eebba idmahayo dhan kastee tusaale inooga ah waana sheekooyinka ama xubinta murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhal xubinteenan murtida maanta ee aan sheekadan ku soo qaadanaynana idamka eebe waxay digniin inooga tahay dadka isyaqaana qoysaska isqaba asxaabta saaxiibada deriska iyo dadka ehelkiihi inta la nool yahay inay wax wanaagsan iskula taliyaan marka la geeriyoodana ay wax wanaagsan iska sheegaan sababtoo ah haddaad qofka intuu nool yahay wacyigeliso ama intuu nool yahay xumaanta ka qabato oo uu diido dee hadhow markuu dhinto waxay waxay waxaas saay saasu ahaayo waa lagu kari waayey waad dhihi kartaa waana run laakiin adiga oo aan dhihin waxan iyo waxan iska daa kuuma fiicne oo aakhiradaadi adduunkaaga midna uma fiicne haddii markuu qofku dhinto lagu weydiiyo oo aad dhahdo qof xunoo sidanuho sidanuho sidanuhu ahaa taa lafteeda ayaa waxay tahay adiga laftaadii qof xilkiisa gabay ayaad u ekaanaysa sheekadan iyadaana waxay digniin inooga tahay siiba qoysaska isqabo oo kaleento haddii lacalla nin xaaskiisu geeriyooto oo la dhaho bal islaantaadii ka waran oo kale waxyaalaha uu sheegay ama gabadha uu ninkeedii geeriyoodo oo la dhaho gabadhay ninkaagii ka waran bal xaaladiisu say ahayd markii uu noolaa muxuu ku xumaa muxuu ku fiicnaa ilaan waxa laga hadlayo waa taarikh nololeed taarikh nololeedkuna waa shay dhibkiisa leh soona taagan oo laga yaabo meelo fara badan inuu ummadda ka saameey marka waxaa dhacday sida sheekada aan ka dhadhaminayno ama aan ka fahmi karno nin ayaa geeriyooday hadduu geeriyooday waa la soo xabaalay markii la aasay kabacdii ayaa dee dadku hadal ma daayaane islaantii markaad hadalkeeda sii yara fiiriso uu hadalkeedu yahay laba af leh oo dadka qaarna si u fahmi karo qaarna si kale u fahmi karo ayaa waxaa lagu yidhi heblaayoy ninkaaga ka waran ninkaagii ka waran ma tukan jiri taas ayaa la weydiiyey markaasay saddex arrimood oo isbarbar yaalla ayay isdaba dhigtay islaantii uu ninkeedu geeriyooday waa markaad laba qaab u fiiriso erayadan waxay noqon karaan laba afle ama sheekooyinkaan dhahno waa laba aflaha waxay tidhi wuu tukan jiray wuuna tegi jiray waanu tuman jiray bay tihi saddexdaa arrimood ayay sheegtay waxay tidhi wuu tukan jiray waanu tegi jiray waanu tuman jiray bay tii u fiirsaya waxay ku leedahay wuu tukan jiray wuuna tegi jiray wuuna tuman jiray saddexdaa arrimood ayay israacisay markay saddexdaa arrimood israacisay anugu hadda wuu tukan jiray qirta ninkaas inuu nin ilaah yaqaana oo tukada ahaa wuuna tegi jiraydanna waxaan u fahmay nin camal xun oo ka cadhooda iyada oo markay yaro hadal isku qabtaan intuu cadhooda iska taga inuu ahaa oo laga yaabo inuu aqalkaba uga tegi jiray wuuna tuman jiray tumashadaas anigu waxaan u fahmayey inay tahay haddii ilaahay idmahayo inuu buuqi jiro oo qaylii jiray oo u cagajuglayn jiray oo digdiglayn jiray oo noocaasaan u fahmay laakiin dadka soomaaliyeed qaar ka mid ah ama qolada murtiyahanada ama qolada mahmahyo dhuuxyadu waxay u aaminsan yihiin ama ay ereyga isagaa u fahmaan tumasho kaleento oo ku jiro waxyaala khaladaad ah oo diiniyan aan xalaal ahayn ama aan fiicnayni ay ka mid yihiin taas ayay qaarkood ku sheegaan adigu si kastaba ha ahaatee waxaan dhihi karnaa marwadan hadda su-aasha la weydiiyey ee hadashay waxay tidhi wuu tukan jiray wuuna tegi jiray wuuna tuman jiray bay tii saddexdaa ayay israacisay waxaa fiicnaan lahayd inay dhahdo oo ay ka reebto haddii kulley wax fiican sheegayso ay dhahdo maaragtay si ka wanaagsan sidan hadda ay ereyadu u dhigan yihiin inay tilmaan uga bixiso taas lafteedu ciyaar ma ahaateen haddii ay samayso islaantaasu ama haweeneydaasu ninkeedii ay sawir wanaagsan oo noocaasa ka bixiso kumayna khasaarteen ama isaga laftiisa sawir fool xuni kama baxeen maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa asxaanku ehelku ka unkamaa asxaanku ehelku ka soo unkamaa waa asxaanku ehelku ka soo unkamaa